wax uu guddi aanan kasayn oo aanan anagu dirsan oo aanan xil saaran waxa weeye waa sharci yah ma dhihi karayno xaqiiqda ilaahay waxaan idin sheegayaa guddiga wadaxaajoodku sharciyad ma leh ay awood ugu yeeshaan inay go-aan masiiri ah soo diyaariyaan waa qodobka labaade beelo kooban buu ka koobaya xaqiiqda haddii la sheegaa ma waxa weeye ma afkaan la gubanaya yah war soomaali uma dhamma ma garat hal hal qof oo haweena kuma jiro oo boqolkiiba toddobaatan soomaali ah hal qof oo reer waqooyiga kuma jiro soomaaliyana waqooyiga koonfur bay ka koobantahay been baa laisku sheegayaa dadka soo diyaarinaya wax dastuurkii iyo siyaasadii iyo qaybsigii iyo doorashadayadii iyo kulli soo diyaarinaya ya inaysan sharciyadna lahayn intaasina ay ay ka maqan tahay waxa ka soo baxaya say ku xalaaloobaysaa walaalayaalo meeshay u gudbinayaanna waa golihii amniga qaranka oo asaguna aan sharciyad lahayn